magaalada baydhabo iyo weliba lekaqowada ee shir saddex biloodle oon dhehayay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo bahwadaagta ku shaqeeyasa arrimaha ganacsiyada ujeedada shirkiyaha ay hoojooga hanaanka wada shaqeynta wasaaradda ganacsiga hay-adaha sidoo kale daadajooga howlaha iyo onhayaan bulshada reer koonfur galbeed gaar ahaan dhinaga ganacsiga intii isu dareeray shirkiya weliba dood muhiima laku weladay caqabadaha haysada ganacsiyada sida maalgeliyowka haddeedinay haysada hal abuurada ganacsiyada awoodsiyoowka xirfadaha ganacsatada yaryar iyo iska hirka soogyada wasiirka hogeenka wasaaradda ganacsiga warshadaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdisalaan cabdulaahi maxmuud oo guddoomiyahay shirkeen warbaahinta la wadaagay walaalku ka hadalay waxyaabihii ayay u qabsoomay oo hadda u socdo iyo waxyaabihii usoo qabsoomay iyo waxyaabihii hadda kadib ay qaban doonaan iyo caqabadaha haysto dhammaan aan ku wada hadalnay waxaasoo dhanna waxay nooga dhammaadeen si wanaagsan ganacsatada muhiimadda waa ganacsiga aad ayuu lafdhabar ugu yahay muhiimadda bulshada waxaan ka wada hadalnay in cidibiyada dadkii firfircoon oo ganacsiga ka qayb qaadan kara si wax looga qabto oo looga saaro meeshaas oy ganacsi yaryar ay u samaystaan xirfado kala duwan loo baro qaarna ganacsi yaryar loo furo sidii ay uga tegi lahaayeen meeshaas in lay gacan lay wax ka sugaan oo meesha ay ugu jiraan dadka badanaa dad fahamsan oo ganacsan kara qaarna waa ganacsi wax u bilaaban oo wax looga daraayo oo ganacsigii loo kabaayo loo magaciisa muhiimad loo siinaayo iyo qaar ibir ahoo loo bilaabayo iyo qaar waxaasta waxaasoo dhan waa ka wada hadalnay wixii caqabado ahoo ka haystay waa noo sheegeen sidii ugu dhaqsiyaha badan wasaaradda ganacsiga garab ay ku sii doontaa waxbay kala qaban doontaa si loo helo dad xirfad leh ama dad ganacsato yaryar oo wax ganacsana oo ganacsigooda kii wax u bilaabana loo kobciyey kii ewer oo markaas diyaar waa inuu ganacsi bilaabana ganacsigiisii loo bilaabo bulshadii bulsho ay isku filan ama isku tiirsan si ay u noqoto wasaaraddana waxay markaas u taagan tahay in bulsho ganacsi ah oo yaryar iyo waaweyn iyo mid dhexdhexaada say ku soo saari laheeday dhinaca ganacsiga wax aad looga qabo lahay wax soo saarka iyo ganacsiga sidii loogu dadaali lahay shirkaasoo maanta noo dhacay si wanaagsan oo nooga dhacay si wanaagsan aanu isku afgaranay dhammaan agaasimayaasha iyo dadkii shirka soo abaabulay waa u mahadcelinaa sida sharaf leh shirka nooga qabsoomay waxaan ku cudur daaranaa wasiirka iyo agaasimaha ayagana shaqay ku maqan yihiin muqdishoay jiraan maadaama aniga aan joogay shirkii saasaa nooga qabsoomay